من عند الله أجل هدية أحملها في قلبي ويدي إن القرآن لخير جليس فيه الأنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نص- waa hagaag dhegaystayaal weli halkaan nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan meel walba aada joogtaan waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu markaan waxaad kusoo dhowaataan dersiga labaatan iyo shanaad ee kitaabka nisaa-un fi aayil qur'aan waxaana halkan kasoo jeedinayaa sheekh jaamac maxamed cusmaan sheekh cabdulilaah haddaba aan ka wada faa'iidaysanno insha allah
خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآنية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فديقنا وفديق شن يلا وحتناد إن شاء الله وفديق ودنبي كتابك مخطفاتك أن كسو قادني أنا وحن كسو حولني أن كجهد لني كتابك أقصي قبل لورن شري دكتورة ليلى حمدان أي كجهد للسي قصوينك دمرك كصابسن القرآن الكريم كقصاروري كبقبنا نشوفنا إن شاء الله تعالى qisooyinkii gabadhu ay kitaabka qortay waan kasoo hadalnay soo guudmarnay ummahaatlmuminiinna waan kasoo hadalnay xaasaskii nebiga sal l salam gabdhihii nebigu uu dhalayna eh, radiallahu canhuna iyagana waxbaan kasoo sheeqaadumaynu kasoo hadalnay Eh, bal iyaga aynu xoogaa guudmarku noqonaynaa markaan insha allah waan soo gabagabaysanaynaa faatima ayaa gabdhaha kolley ugu fadli badnayd dadka ilaah u kala fadlilay sida nebiyada ilahay ba u kala fadli badan yihiin xaasaska nebigu qudha u kala fadli badnaayeen ayay gabdhuhu dhaleen u kala fadli badnaayeen faatimaan soo hormarino aad uga soo hadalnay qisada faaduma waxaan kusoo gabagabeynaa xishoodkeedii qof ilaahay xishood badan siiba aada u xishoota aada u xishoota oo gabdhaha maanta jooga arrintaa inay faadima kaga didaan radiallahu canha ayaa loo baahan yahay faadima radiallahu canha markii xanuunkii geeridu ku yimi eh, sida uu sheegayo imaamu dahabi siyarkiisa uu ku sheegayo gabadha la yidhaahdo umu jacfar ayaa waxay Faad- Fa- eh, faadima waxay ka sheegay waxay tidhi faadima ayaa waxay ku timi asmaa bintu cunays cumays asmaa bintu cumays waad garanaysa xabadii weyneyde gabdhihii ugu isla- islaamka ugu hor hormaray ahaa intaan daarul arqan ba la gelin bay islaamta ale gabadhaas yidhahdaa waana dadkii xabasho hijrooda bay ahayd iyadoo marka ahayd xaaskii jacfar ibn abi aalib bay ahayd halkaas dhowr ilmood ugu soo dhashay xabashay soo joogtay way soo hijrootay sanadkii toddobaad markii khaybar la furanaya waa ta yimaadeen kadib markii uu shahiiday jacfar sanadkii sideedaad macrakadii mu'ta waxaa guursaday abubakar radia allahu canhu kadib abubakar markuu geeriyoodana cali ibnu aalib baa gabadha guursaday marka gabadhaasi faadima waxay ku tidhi iyada gabadha la hadlay waxay tidhi waxaa ila fool xun dumarku waxay samaynayaan markay dhintaan oo meydkan dumarka maaragtay mara yar la saarayo iyagoo qofkii sawiran yahay meydkii la arkayo maaragtay dee qofkii uu go yar baa la saarayaa jirkiisi waa uu sawiran yahay maogta gabadha waxay saarayaan bay tidhi mara bay saarayaan markaasuu in- maradaa la saaray gabadhi way way tilmaamaysaa yacni gabadhii marka mara la saaro iyo meydkeedii la saaro dee waad garanaysaa meeshan inay qaarkeed damba tahay qaarka hore tahay madaxi waxay waad arkaysaa ma jirka ku muuqanaya maraa saaran bis asmaa bint cumays waxay ku tiri faadima waxay ku tiri waxay- labadaba ilaah raalliha ka noqdeen ma ku tusaa shay aan kusoo arkay bilaad alxabasha waxay soo aragtay markaa asmaa waxaa weeye taabuudka waxaa la yidhahdo hadda sariirta hadda meydka la geliyo hadhana go- korka laga saaro dusha sare oo qofka meydka aan looba loo- aan looba jeedin saasay xabasho kusoo aragtay intay muhaajirada ku ahayd arday xabasha ku ahayd marka wixii bay samaysay eh, asmaa ayaa waxay samaysay wax nacashkii waaga oo geedo maar- geed timireedka la- laamihiisii intay isku xidhay bay samaysay markaasay go kor kaga saartay markaasay sidan oo kale ayay samayn jireen qofka marka la arki maayo meydkoodu ku meeshaa sariirta gudaheeda ku jiro go-weyna korka sare lagaga dido oo ka- oo- oo kor uga qaadan sida tiandhadii oo kale qofkii looma jeedo faaduma markaa arrintaas way jeclaysatay maxay diidaysaa faadima radiallahu canha iyadoo meyda jirkeeda in arka la arkaba faadima arrintii la fiicnaatay waxay tidhi arkan maxaa ka maxaa ka qurux badan oo ka ka fiican bay tidhi sidanaan rabaa haddii markaa dhinto asmaa haddaan kaa horeeyo aniga xanuunsanayabe saa inay astaan rabaa bahalka marada bahalka ay samayso halkaa laygu rido maydkayga lagu- aan- aan aan la arag markaa dhintana adiga ayaga- maydkayga adigu dhaq iyo cali qof kalena yuu noo soo gelin qof kale inuu maydkayga arko maba rabo iyo meesha laygu dhaqay iyo meesha laygu diyaarinayo asmaana dardaarankii faaduma way oofisay siduu ahaa ayay ugu dhaqantay markay faaduma geeriyootay ay hawsheeda diyaarinaysay qof qura inuu soo gala way diiday xataa umahaat almuminiinki bay u diiday inay soo galaan markay hawsha soo dhammaysay gabadhii meydkeedii diyaarisayna dadkii ka xumaaya ka cadhaysnaa maxay noogu diidaysaan usoo gallo waxay ku tidhi anigu dardaaran baan qabay dardaarankana in la oofiyo waa waajib weeye marka saasaan u yeelay raalli iska ahada markaasay dadka raalli iska noqdeen waxaan ka baranaa meesha ders kale oo nolosha saxaabada ka mid ah siay u dhaqmi jireen baan ka baranaa meeshan inay xaqa maaragtay ay ku dhegan yihiin oo dadku warkiisa ayan wixii xaqa ayaan u joojinayn marka dumarkii xataa xaasaska nebigu markaa dee gabadhi iyaga hooy u ahaa hooya u ahaayeen asmaa way diiday xataa inay arkeen iyadoo dardaarankaa fulinaysa oo xaqaas maaragtay waajibkaa la saaray gudanaysa xataa ayay umahaatalmuminiin u diiday inay gabadhii hawsheedii la galaan oo la diyaariyaan janaasadii midda kale faadumo waxaa lagu aasay radia allahu canhaa macrakatulbaqiic baa lagu aasay meesha saxaabada lagu aasi jiray habeen baa la aasay taasna waa dardaaran kale oo in la arkaba ma rabto meydkeeda habeen madow halla aasay tiri waxay tiri habeen halla aaso tii hore ku dadaalaysa in la daboolo oo aan meydkeeda laba arag waxay kusii darsatay habeenka habeenkana habeen ha laga dhigo si usoo daboolmo meydkeyga cidbayan u arag bani aadan istayan u arag habeen madow meydkeyga hala qaado satirkii hore ee maryaha lagu qariyay waxay ku darsatay asturaadii kale habeenkuma guddigiisu astureeyey arrintan oo kale xishood noocaas oo kale ah maanta kolley u malayn maayo wax ku dhaqmaya inay joogaan waana arrin mudan in faadimo lagaga maarata lagaga daydo faadima radiallahu canha haddaynu qisada intaa kaga baxno gabdhihii kale nebiga waxaa ka mid ahaa ugu weynaa ugu daaweyna weliba zaynab waa gabadhii weyneeda nabiyullahi maxamed uraddiisii wiilashan baa ka horreeyey qaasim baa ka horreeyey iyagoo yaraan ku dhintay hooyadeedna waa khadiija saad ogtihiin oo taqaaniin khadiija bintu khuweylad radiallahu canha weeye waxay guursatay intii jaahiliyaddii intii maka la joogay intii maka la joogayba waxaa loo guuriyey abilcaas ibnu rabiic nin la yidhaahdo hooyadeedoo nool ayaa loo guuriyey hooyadeed baa gelbisay zaynab marka iyadu waa islaamtay dabcan qoyska reer nebi maxamed o dhan way islaamay iyagu horey ka qaateen diinta laakiin caas wuxuu baaqa ku noqday oo ninkii abilcaas oo ninkeeda wuxuu baaqa ku noqday diintii qoomkiisa oo shirkigiibuu baaqa ku noqday dacwadana aad bay ugu yeeri jirtay inuu islaamo bay jeclayd lagamana soo sheegin caas inuu gabadha wax dhiba u geystay oo islaamkeeda kula coloobay lama sheega arrintaa isku wada dhaqmayeen arrintaa waxaa aada uga xumaaday nimankii la odhan jiray quraysh oo gabdhihii hore saan arki doona gabdhihi kale nebiga baa ka furay nimankii guursaday ee wiilasha abujahal saan arki doono marka abilcaas bay u yimaadeen qurayshta waxay ku yidhahdeen niyo gabadhan fur iyagoo nebiga ku xumaynaya nin la gooyey la karantiineynaya nebiga gabdhihiisa xataa waa la furaya waxay yidhahdeen gabadhan iska fur gabadha qurayshka ku fiican baan ku siinayna aad ka xulato taad doontaan ku guurinaya tan iska siidaa bay ku yidhahdeen iyagoo aabiheed ku xumaynaya ku dhibaya abulcaas abalcaas laakiin wuu diiday arrintaa wuu diiday jacaylkuuusayna u qabay dartiibuu u diiday aad buu jeclaa xaaskiisa ibnu hishaam baa wuxuu sheegayaa siirada ku sheegayaa siira nabowiya qurayshtu markay maaragtay markay abulcaas u yimaadeen waxay ku yidhaahdeen faariq saaxibatak gabadhan iska sii daa sayna bay ujeedaan gabadha ugu fiican baan kuu guurinaynaa uu ka dhaartay wuxuu yidhi laa wallah inii laa ufaariqu saaxibatii xaaskayga kama tegayo wamaa uxibu maaragtay in gabadh kale aad igu bedeshaan marna ma yeelayo ku dhahay zayna marka baaqi waxay ku noqotay inuu qabo abulcaas xaaladda iyada ah iyadii oo muslimada isagii oo mushrika leanna berigaa weli ma soo degin gabadha muslimada in laga furo ama in loo diido inay guursato ninka gaalkaa khayra muslimkaa loo weli ma soo degin sharcigu weli ma taas ma arrintaa ma xaaraamayn wuxuu soo degay arrintan tafriiqa gabadha muslimada ninka gaalkaa laga hadduu qabo laga laga burinayo oo maaragtay laga laga sii daynayo macrakadii alxudaybiya ama sulxulxudaybiya markuu dhacay kadib ayay arrintanu maaragtay gabdhihii reer markii muslimaadda qaar soo haajiro ay soo hijroodeen ee madiina soo aadayeen markaa kadib waa tii heshiiska ka jirtay qofkii muslima oo madiina ka yimaada waa la celinaya qofkii gaaloo maka ka yimaadana lama celinayo gabdhihii soo hijrooday markaa iyaga kuma jiraan waa ragga waxaa la celinayaa gabdhihii waa tii loo diiday in loo celiya gaaladii ibnu kathiir raximahullah isagoo fasiray liqowlihi tacaala laa huna xilun lahum walaa hum yaxiluuna lahun suuratu imtixaan aayadda tobnaad isagoo fasiraya wuxuu leeyahay aayaddan waa tii xaaraamaysay oo gabdhaha muslimaadka ka xaaraamaysay mushrikiinta inay guursa calal mushrikiin ka xaaraamaysay waqad kaana jaa'isan fi bidaayati fi ibtidaai alislaam waa banaay islaamka bilowgiisii oo iska banaanayd inuu ninka mushrika gabadh muminada guursado sidaa darteed abulcaas ibnu rabiic waxaa weeye wuxuu guursaday gabadhii nabiyullahi maxamed zaynab waqad kaanat muslimatan wahuwa calaa diini qowmihi iyadoo muslimada isna diinkii hore u haysta baadilka ahaa ee mushrikiinta u haysto ayuu guursaday zaynab marka waxay baaqa ku noqotay maka iyo ninkeedii abulcaas ahaa isagoo wanaajinaya wuu wanaajin jiray iyadoo arrintu halkaa maraysa waxaa dhacday dagaalkii weynaa ee bader baa dhacay abilcaas wuxuu ka mid noqday raggii soo duulay ee saxaabadu ay qafaasheen maalinta beder toddobaantii kii la qabsaday ayuu ku jiray zaynab marka aad bay ugu soo gurmatay ile qof kasta waxaa rabay qofkiisa inuu lacag ka bixiyo si loo soo daayo oo loosoo madaxiisa loosoo furto aad bay ugu dadaashay ninkeeda in la soo daayo waxyaalahay lacagtay soo dirtay iyo maalkay soo dirtay waxaa ka mid ahaa kuul ay lahayd oo hooyadeeda ay u hadiyad u siisay markay noolayd khadiija ay siisay habeenkii loo guri gelinaya ay siisay caaisha waxay leedahay radi allahu canha waxay leedahay lama bucia bacaa ahlu makata fidaa asraahum reer marka markay soo direen lacagtay ku furanayeen dadka laga qabsaday bacaa zaynabu fii fidaai abilcaas bimaalin maal ayay maaragtay ayay soo dirtay maal bay soo dirtay zaynab bintu rasuulilah sal slam ninkeedii gaalka ahaa oo maka lagu haysto madiina lagu haysto rabto inay kusoo furato maalka waxaa ka mid ahaa markaa kuul markii hore khadiija lahaan jirtay radi allahu canha markii dambena gabadheeda ay siisay berigii aroosiisay ee caas u guurinaysay abulcaas u guurinaysay ayaa alaabtay soo dirtay ee ninkeeda ku furan lahayd ay ku furan rabtay ayaa ka mid ahayd rasuulku sal ll slam markuu kuushaa arkay raqa lahaa raqa aad buu qalbigiisa u debacay gabadha ugu la tacaadufay markaasuu wuxuu ku yidhi raggii haystay abulcaas haystay ee soo qafaashay ka warrama haddaad iska sii daysaan ninkan gabadha usii daysaan asiirkeeda ama qofkan laga soo qafaashay xoolihii ay soo dhitay maalkii ay soo dirtay in lagu furtana isaga celisaan gabadha aad buu nabigu nabad ula tacaadufay dadkii saxaabadu markii waa ka yeeleen haye bay yidhaahdeen xadiiska waxaa wariyay alxaakim iyo abu daawuud imaam atibina wuxuu leeyahay raqa laha ee qalbigiisa u debcay muxuu soo xusuustay gurbataha wa waxdataha gabadhan muslimada keligeed maka joogta ee aabaheedi iyo qoyskeediiyo islaamkiiba ka fog nebigu aad buu qalbigiisu maaratay ugu debcay nebigu wuxuu kaloo soo xusuustay waktigii khadiija la noolayd ee xaaskiisa ahayd khadiijadu jeclaa waayo kuusha iyadaa khadiija lahayd markay gabadha u guurisa abilcaas ayay siisay alharawina wuxuu leeyahay liqurbatiha gabadha qurbaday ku jirto keligeed gaala dhex joogto ayuu nebigu aada qalbigiisu maartay ugu debcay iyo kelinimada ay gaalada dhex joogto wuxuu kaloo soo xusuustay isagiiyo noloshii dhex mari jirtay khadiija iyo isaguu la noolaa iyo say isu jeclaayeen lianna bahashan kuushan qoorta khadiija ayaa iyuu nebigu ku arki jiray iyadoo ku xidhan markaas waa la sii daayey abilcaas waa la sii daayey oo jeelkii waa laga sii daayey muslimiinta ay ku hayeen ballan baa laga qaaday markuu maka nebigu maarata markuu abilcaas maka ku noqday nebigu ballan buu ka qaaday wuxuu gabadha zaynab soo dah ha isoo hijirto aniga madiinaha timaado gabadha ha ka celin abilcaasna ama ninka abulcaas la odhan jirana waa waafaqay arrintaa waa ka yeelay nebiga ibnu kathiir baa arrintaa kusoo gooriya albidaaya wanihaaya isagoo ibnu isxaaq kasoo guurinaya wuxuu leeyay waqad kaana rasuululahi sal slam akhada calayhi wuxuu maaratay ka ballan qaaday inuu gabadha ka hor leexdo ay soo soo hijrooto abuu caasna ballankaa waa uu oofiyey ninka gaalkaa gaalada kala maaqulooda kala ballanka ku kala fiican waxaa la yidhaahdaa uu usoo daayay gabadhii nebiga wuu soo daayay aabbaha ka dabatag buu yidhi iyo hijrood nebigu sal l slam waxa laga shegay inuu leeyahay inuu yidhi abuu caas waan u guuriyey ani gabadheedaan u guuriyey markii dambena markaan maaratay wada hadalay wacadanii fa awfa lii ballan buu iga qaaday ballankeeni way u oofiyey gabadhii uu soo daayo iska soo diray inay aabaheed iyo qoyskeedii iyo muslimiinta ka daba tagto ibnu isxaaq mar kale wuxuu sheegayaa ana abalcaas makuu iska deganaa saynabna way ka soo tagtay isagoo gaalnimadiisa baaqi ku ah saynabna waxay yeelala jirtay aabaheed iyo madiina ay joogtay laakiin markii intuusan dhicin weli dagaalkii fatxul maka furashadii maka intaynan dhicin abulcaas baa waxaa loo dhiibay safar ay quraysh leedahay suu shaam tisa awalba samayn jireen shitaai wasayf gaadiidkii baa loo dhibay safarkii shaam aadaya baa loo dhibay abulcaas madax looga dhigay markuu shaam kasoo laabtay oo bidaacadii iyo maarata safarkii uu la soo laabtay waxaa heshay sariyad muslimiinta ka mid ah baa heshay wuu ka baxsaday cagihii soomaaliya wuu ka cararay goor habeenoo madow ayuu madiine usoo dhuuntay zaynab uusoo galay magangeliyuu weydiistay fa aajaalathu iyaduna magangeliyay siisay magangeliyaan ku siiya bay tidhi rasuulku sal alla ly slam subaxii markuu salaada u baxay oo salaadii galay bay zaynab qaylisay iyadoo le ayuha annaas qad ajartu abalcaas ibnu rabiic dad yahow anigu waxaa magangelye siiyey abalcaas baan magangelye siiyey hadalkaasay tihi gabadhii ragge salaada ku jira falamaa sallama rasul sal sl nabigu markuu salaadii ka baxay ka salaama naqsaday dadkiibuu kusoo jeestay wuxuu ku yidhi ayuha annaas hal samictum aladii samictu war waxaan maqashay waxaan maqlay ma maqasheen dhawaaqii ma maqasheen gabadhi hadlis qaaluu nacam waan maqlay bay dhaheen nebigu markaa u dhaartay wuxuu yidhi waxaan ka ogay arrintaa waxaan ka ogeyn nebigu dee lama socdo inuu ninkii xalay soo galay magaalada xaaskiisa la joogo magaalada uu soo galay oo gabadhi meel ku qaranayso nebigu sal l sl wuxuu yidhi amaa waladii nafsu muxamedin biyadih ما علمت بشيء حتى سمعت ما سمعتم وإنه يجير على المسلمين أدناهم وإنت أد مقشين ما وركا كوغي هورا ولما سعود إمنا بعاس شوغي إني سينا حال ميل جيسي إيو لما سعود مسلمين تنا قف كسو مسلم قف ما ما جليس إيو قد كود حتى قف كسو لو إنسان درجين سلو إيو رجع إيو دمر عالم إيو عامي قف كسو مسلم قف كون قال كون مجن جليو ولو مجن جليو لوج عند عف بايو markaasuu rasulku sal slam salaadii ka baxay wuxuu tegey gurigii wuxuu tegey maxaa la yidhaha zaynab markaa wuxuu ku yidhi zaynabey ninkan hagaaji oo si wacan u dhaqaalee walaakin laa yakhlusanna ilayka fa inaki laa tuxilliina lah laakiin naaginimo ninnimo yuusan kugu iman nabadgeli sharaf meel fidaji laakiin wixii rag iyo dumar dhex mari jiray yuusan dhex marin nebigu markaa nimanka sariyada ee xoolaha ka qaaday abilcaas ayuu iyagana u diray wuxuu yidhi ninka xoolihiisa haddaad u alisaan waan jeclaan lahaa haddaa diidaana dee idinkaa iska leh xaqiinni wey markiiba nebigu way maqleen iyagu xoolihii o dhan bay soo celiyeen abulcaas xoolihii oo dhammaystiran muslimiintu ka qaadeen baa loo celiyey isagoo xoolihii oo dhan wada ayuu mahma ka tegey quraysh buu ku yidhi xoolihiina tirsada ma idiin dhan yihiin haa waxaan rabay buyi markaan joogay madiine nebi maxamed ag joogay iyo reerkayga inaan islaamo laakiin waxaan ka baqay inaad tidhahdeen xoolaha iyagu xalaashanayey oo saas uu islaamay xoolaha iyaga suu xalaashado marka xoolihiina ma idiin dhan yihiin haa haddaan shahaadateynkii qoree la socda markaasuu ku islaamay abulcaas saasay zaynab qisadeedu ahayd gabdhaha kale nebiga dabcan waxaa ka mid a saad ogtihiin ruqaya ruqaya bintu maxamed radia allahu canhaa waxay dhalatay waxay ka dambeysay waxay ka yarayd zaynab bay ka yarayd ku xigtay waxayna islaamtay dee hooyadeedii markay islaamayeen qoyska nebi maxamed islaamay horaantiiba way islaamtay markii dambena waxaa guursaday wiilkii uu dhalay abulahab wiilashii mid ka mid a markii nebigu diinta uu la jahray ee ku dhawaaqay bay yidhahdeen gabdhihiisa hala furo laba gabdhoodoo laba wiil abujahl qabay ayaa kala guursaday markii hore ruqaye iyo iyo umukulsuum marka u furayeen gabdhihiisa u fura loo buriyay gabdhihiisa marka ilah baaba khayr la doonay markiiba waxaa guursaday cuthmaan ibnu cafaan waxayna ula hijrootay xabashay ula hijrootay wiil cabdalla yirahday halkaa ugu dhashay wiilkana iraan buu kaga geeriyooday isagoon toddoba sanaba meelahaas dhaafin markii dambena waxay madiina usoo xabashay kasoo hijrootay madiina usoo hijroodeen iyadiiyo maxaa la yidhahdaa iyo cusmaanba wayba kootay sanadkii labaad hijrada markii carkadii beder loo baxayey xanuun baa gabadha kusoo xanuun baa hayey cusmaan waa laga reebay dagaalkii iyo maaragtay inuu beder ka qayb galo gabadha waxaa la ka warhay xaalkeeda xaaladeedu way adag tahay intii dagaalka lagu jiray laga maqnaa nebigu madiine ka maqnaa ayaba gabadhii geeriyootay radia allahu canhaa marka gabadhaas waxa weeyaan dayaroo labiiyo labaatanna labiiyo labaatan jirna way ku dhimatay baqiic baa iyadana lagu aasay waxaa lagu naanaysi jiray ama kunyadeedu waxay ahayd umu cabdalla la odhan jiray daatulhijrateyna waa la odhan jiray waxay lahayd kunyooyinkaa fiican bay lahayd umu kulsuum baa ka mid a gabdhaha nebiga salcota afraad ah oo qisadeeiyaqisada ugu dambaysa aynu ka sheegi doonaa umu kulsuum iyaduna hooyadeed iyo dee awaayilkii dadka islaami ay ku jirtay madiina ay usoo hijrootay iyadii gabdhaha walaalaheed markii walaasheed ruqya ay geeriyootay waxaa la siiyey cuhmaan baa loo guuriyey sanadkii sagaaladii hijrada ayay geeriyootay bishii shacbaan nebigu wuxuu amray gabdhihii inay meedhaan dumarkii inay meedhaan gabadha ay dhaqaan maydkeeda umulcadiya waxay leedahay tuwafiyad ixdaa banaati nabiy sal slam gabdhihii nebiga mid baa geeriyootay marka waa umu kalsuum siday sida cad fakharaja nabiyu sal ly slam qaala aksilnaha halaatan saddex goor maydha gabdhayahow ama shan maydha ama ka badanba haddaa rabtaan waxaad ku maydhaan bimaain wa sidir geedkan gobka la caleyntiisa marka u dambaysa maydha u dambaysana waxaa ka dhigtaan biyaha u dambeeyana kaafuur ku dara geedkan kaafuurka la yahdo geed caraf leh ama shay min alkaafuur ku dara markaad arrinta ka dhammaataan hawshaa gudataan fa aadinuunii marka isoo wargeliya gabdhihii markay ka dhammaadeen arrinta iyada iyo gabadha meydka diyaarintiisii janaasada diyaarinteedii nebigaa loo yeedhay fa alqaa ilayha xuqwahu maradii cawis laga hoos marin jiray maradii ugu hooseysay jirhkiisa maaragtay nebiga ayuu gabadhii ku tuuray ama dul saaray markaasu wuxuu yidhi hoos mariya maradan ashcarnahaa iya yacni marada ugu xigtay jirhkeed ha noqoto marada aniga aniga nebi maxamed aan dhididkaygii ku yaalla aan guntan jiray qabrigeedana waxaa ku degay bay leedahay umu cadi waxay leedahay cali ibn abi aalib iyo fadl ibn cabaas iyo usaama kudig bay leedahay nabiguna qabrigeeda iyu dul fadhiyey gabadhaasna saasay ku baxday gabdhihii nabiga qisada halkaas ku dhammaatay gabagabadii baynu nimi qisooyinkii aynu ka hadlaynay dumarkii qur-aanka lagu sheegay iyo gabdhihii xaasaskii nebiga iyo waxaan ku darnay iyo iyaga qudha dee qur-aanka waa lagu sheego dumarka nabigana waa lagu sheego ya nisaa nabiy waa tii layidhi gabdhahana iyagana dee durriyadda ka mid ahay oo markii nebi maxamed iyo isaga iyadu ma kala hadhaan hadda marka waxaan soo gaarnay dhammaadkii jalasaadkeeni baan soo gaarnay ama duruusteennii aan kaga hadlaynay gabdhihii qur-aanka magacooda lagu xusay qisooyinkooda lagu xusay qur-aanka waxay noo soo bandhigay ama gabadha mu'alifada ee kitaabka qorta waxay noo soo bandhigtay shan iyo soddon qiso inta badan gabdho muslimaada oo caabidaada oo qaanitaadka ka hadashay waxaaba marka laga reebo gabdhaha qisooyinkooda ay noo soo gudbisay wax gaalaaba waxaan ka helnay bay ahayd xaaskii nabiyullaahi nuux iyo xaaskii nabiyullaahi luud iyo xaaskii abujahal gabadha ay la yidhaahay gabadha xamaqaada ahayd ee reer marka doqonta ahaydna iyaduna allahu aclam diinta waxay diinta haysatay allahu aclam inta kale gabdho taqiyaada saalixaad qaanitaad ah ayay ahaayeen mudanna in lagaga daydo khayrkii ay samayn jireen iyo dhaqankoodii fiicnaa duruus baa inoogu sugan iyo cibar baa inoogu sugan qisooyinkooda taariikhda iyo qisa marka laga sheekayana dee in cibro laga qaataa la rabaa qur-aanka waatay ku timi laqad kaana fii qasasihim cibratun liulil albaab dadka hore laga sheekeynayo kii meel xun marana in laga leexdo jidkiisa kii ficnaana lagu daydo ayaa layska rabaa waxaa gabdhahaas xikmaddii maaragtay waxay gabadhu inoo sheegtay xikmad dhecdiisa inagu wada ognahay xikmadda dabkan ilaahay u abuurtay inay ahaayeen oo waxaa xikmadda loo abuuray iyo jin iyo insiba inay ilaahay cibaadada keligii u badhaxtiraan cidna ayaan wax la wadaajin midda kale gabdhaha waxaa loo waxaa ka tahay marka intaa maaragtay ilahay waa kale wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun ay liyuuxiduun tawxiidka ilaahay iyo daacadiisa kadib gabadha muslimaada wadaaif baa ilaahay wadaaif iyo shaqooyin bay leedahay diintu ay maaragtay ay u garatay oo la jaanqaadi kara fitradeeda iyo dumarnimadeeda waxaa ugu horreeya an takuuna sakana lizawjiha qof gurigeeda ninkeeda xasilisa isgarab taagta khayr mooye wax kale usan ka arag ilahay wuxuu leeyahay wahuwa aladii wahuwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida wajacala minha zawjaha wakhalaqa minha zawjaha liyaskuna ilayha suu ugu xasilo ilah baa noo sheegay shaqada gabadho maarata wadiifadaas iyada ah tawxiidka iyo maaragtay iyo sakankaa isaga ah ee ninkeeda iyo gurigeeda ay u noqonayso dee qofkii kaalmaynayay odaygeeda ee maaragtay ilmaheeda rabaynayay ee guriga guri guri khayr iyo guri baraka maaragtay yani ka dhigayay waxaa laga rabaa gabadha in cadowgeeda garato cadowga ugu weynna waa shaydaan iyo acwaantiisa weeyaan waaqul lakumaa ina shayطaana lakumaa caduwu mubiin markii nabigu ilaahay ula hadlay xaawa iyo aadam ma aadam iyo xawaa miyaana idiin sheegin inuu shaydaanu cadow idin yahay cadaawadiisu banaanka taal marka qof kasta oo muslima shaydaan cadow u yahay diinta inuu ka leexiyuu rabaa inuu satarka iyo xijaabka iyo khayrka gabdhaha ka tuuruu rabaa iyagoo qaawan ay suuqa yaacaan xijaabku waa fariida ilaahay maaragtay kitaabkiisa ku yimi sunnada nebiga ku yimi curi ama qaawanaanna waa macsiya kabiira kabiira jiddan weeye inay qofku cawradiisa bannaanka soo dhigo waa wax ilaahay laga magan galo gabadha sidoo kale waxaa laga rabaa inay diinteeda maaragtay ay ku faanto diinteeda ku faanto oo diinta islaamka islaamkeeda ku faanta islaamkaasoo ka saaray cubuudiyadii addoonnimadii jaahiliyada iyo nolol duugii la nolol duugi jiray iyadoo nool iyo xuquuqdeedii lagu tuman jiray diinta ka saartay iyo sharciga ka saaray inay ku dhegtaa laga rabaa islaamku gabdhaha wuu karaameeyey wuu maamuusay xuquuqdeedoo dhammaystiran buu siiyey nafteedii buu ilaaliyey dhiiggeedii buu macsuum ka dhigay midaan la taaban karin ka dhigay ilaa bilxaq isla markaa gabadha waajibaad baa la saaray sida ragga waajibaad loo saaray cibaadadka inay gudataa la saaray thawaabka laga helayo waajibaadkaasna la odhan maayo waa dumaroo iyada waxaa la siinayaa maarata abaalgud dhiman baa la siinayaa waxay shaqaysatay leedahay oo dhammaystiran thawaab weyn baa ilaahay siinaya markay dariiqiisa ku toosto hadday waajibaadka gabadhu gudato wax fiican bay xagga ilahay kala kulmaysaa iyo abaalmarin weyn ina allaha laa yudiicu camala caamilin minkum min dakarin aw untha qof walba wixiisa loo dhamaystirayaa u shaqaystay xagga maalka inay xaq u yeelan karto ama ay dhaqan karto ama xoolo ay heli ay maarata yeelan karto xaqa tamalluk baa la siiyey gabadhu xoolay dhaqan kartaa meherkeeda ugu horreeyo iyadaa iskale waa xaqay leedahay waa xoola iyada iska leedahay qofna la wadaagin waxay dhaxalka aabaheed ama qofka qarabadeeda ay dhaxalka ku leedahay waxay ka hesho waa maal iyadu iska leedahay hadday shaqaysato ama gurigeeda dhexdiisa ha ka shaqaysato ama meel asturan oo ay maaragtay ay sharciga ku xadgudbayn ha ka shaqaysatee waxay ka shaqaysato iyadaa iskale xaqa tamalluk bay leedahay xaqa tacliim buu diintu siisay oo inay wax baran karto طلب العلم فريضة على كل مسلم على كل شخص مسلم كبر ينمها تكون دونها هذا إسلامك كبر وحكو كرامي هدي تهي هويو وكرامي هدي حاس تهي وكرامي هدي كبر لدى تهي وكرامي هدي ولال تهي كل لدى تهي كرامي بل إحسانك هويو اللوجلي أيا كهرية مثل أباها اللوجلي كهرية حتى كبر وحالسي حق اختيار الزوج بالسي نك لو جورن ويدورن كرتا لو ما قصب كره هدي يدو ديدن تهي wax qasbi kara ma laha hadday isku soo taagto ma rabo laguma qasbayo gabdhihii markaa waxaa la rabaa diinta saa u sharaftay xaqaa siisay halkaa makaanadaa gaadhsiisay waxaa la rabaa inay ku dhegaan tawxiidkooda ay goosdambeedka ku qabsadaan adduun iyo dhaldhalaalkiisu inuusan ka jeedin diintooda iyo iimaankooda iyo tawxiidkooda la rabaa gabadhii u hanqaltaagaysa inay maal ka doorato diinteeda tusaalaha tusaalaha u noqoto aasiya binti musaaxim xaaskii fircawn oo qasrigii fircoon ku nool ninkii adduunka markaa ilaah baa u sheegtay barwaaqo ku dhex nool diin bay ka dooratay saasayna maarata ilaahay uu sharfay oo guri jannada uga dhisay gabadhii ka baqaysa cadaab iyo in la garaaco iyo in la kufsado iyo in la waxaa lagu samaysay diinteeda uga noqotana tusaale ha u noqdeen gabdhihii reer bani israa'iil ee fircoon waxaan ognay ku samayn jiray gabdhihii intuu raggooda dulaysto iyagana nolosha ku dayn jiray si u dulaysto wuxuu doona ku samayn jiray fawaaxish ku samayn jiray garaaci jiray guryaha uga adeegi jiray say u shaqaynayaan nafta qaar ka dhici jirtay daal iyo gaajo darteed kuwaas tusaale ha u noqdeen diinteeda marna gabadhu inay dabicdo lama rabo tusaale ha u noqdeen gabdhihii suuratu buruuj inoo soo bandhigtay nimankii la odhan jiray asxaabil ukhduud gabdhahay cadaabeen ee naarta dabka isku guray iyagoo diintooda badbaadsanaya adduunyadii ku noolaayeenna ka dooranaya waxa xagga ilaahay yaal iyo hawaabka ilaahay ugu ballanqaaday iyo ilaahay raalli ahaanshiisa iyo janno doortay gabdhuhu sidaa ha noqdeen wixii diintooda ka fogeynayana wax lagu bedeli karo iimaanka iyo diinta wax lagu doorsan karo iyo wax u dhigma iyo wax u dhow ma laha gabdhow markaa ilaahay inta laga cabsado yaan gaalo maanta durbaankay tumayso iyo gabdhaha xorriyad baa la siinaya iyo shaqooyinka raggay qabanayaan iyo guryaha laga soo saaro ha la qaawiyo war waxaas niman yahow yaan dheg loo dhigin insha allahu tacaala saasaan gabdhaha kula dardaarmaynaa ilaahayna waxaan leenaha ku anfaco dardaarankaas annaga iyo iyagana ilaahay maaragtay dembigeenna ha dhaafo إلهي ما ركتي دمي كان هدافع يا لينهي هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنوار الربانية خلق الإنسان لكي يتلوها يتدبر ما فيها بروية وتصير له أسلوب حياة وتشاركه في عقد النية فتعالوا كي نصلح أنفسنا بتأملات قرآن